u buuxinayso biyo-xireenkeeda iyadoo aan xiriirka kubadda cagta ee england iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson kooxaha kala duwan ee kubadda cagta ee dalkaasi iyo xiriirka kubadda cagta ee yurub ayaa waxay dhammaan cambaareeyeen fariimo qoraal ah oo cunsuriyad ay ku dheehan tahay oo baraha bulshada loo mariyey ciyaaryahanadii midoobaa ee dalka britain u ciyaaray kulankii fiinaalka ee tartanka yurub ee maalintii axadda ka dhacay magaalada london ciyaartaas oo isugu soo hareen england iyo italy ayaa ku dhammaatay barbaro hal iyo hal ah laakiin talyaaniga ayaa rigooryaal ku badiyey marcos rashford jedon sanjo iyo bakayo saka oo saddexduba ah dhalinyaro madow ayaa dhalin waayey rigooryaashii kusoo aaday haddaba wararkii ugu dambeeyey ee caradii ka dhalatay guuldaradii xulka ingiriiska soo gaartay axaddii waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
kubaddii waxa ay imanaysaa england oo loola jeeday koobkii waxa uu imanaya england hase ahaatee ugu dambayntii koobkii waxa uu qabtay rooma iyo talyaaniga bishii ugu dambaysay heestaasi waxay ka baxaysay guud ahaan mandaqada england taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee england fursad kasta oo ay helaan ayay ku luuqaynayeen heestaasi ujeeddada heestu waa koobkii ayaa england imanaya laakiin riyadaasi waxay soo dhammaatay axaddii toddobaadkan koobkiina waxa uu u huleelay ruuma iyo talyaaniga sawaxankaasi iyo qaylada aad maqlaysaana waa cayaartooyga kooxda kubadda cagta talyaaniga oo koobkii kala degay magaalada rooma wax laga xumaada ayay ahayd in cayaartooyga lagu weeraro baraha bulshadu ku kulanto xataa markii ay cayaartu dhammaatay ayaa lagu qayliyey oo oori afka loo kala qaaday tababaraha kooxda kubadda cagta england ayaa sheegay inuu caddeeyey inaan loo dul qaadan karin akhlaaqda noocaas ah sidoo kale xidhiirka kubadda cagta england ayaa war-saxaafadeeda ay soo saareen ku dhaleeceeyey cunsuriyadaasi waxaanay sheegeen inay qaban doonaan wax kasta oo awoodooda ah oo ay ku taageeri doonaan cayaartooygaas lana maxkamadayn doono ciddii ka dambaysay falkaasi isla axaddii markii ay cayaartii dhammaatay saddex dhallinyaro ah oo madoobina ay ku guuldaraysteen inay goollaadkoodii dhalin waayeen waxaa markiiba soo baxay werwer ah in weeraro cunsiyaradeed iman karo ha loo geysto cayaartooygan iyo amaba bulshada madow ee ku nool britain cabdirashiid tafadheere oo u ciyaari jiray kooxdii naadiga fi'aad ee magaalada muqdisho oo iminka degan magaalada london ayaa iga waramay cayaarta iyo cunsuriyadaasi soo baxday niyo cayaartii axadda dhacday aad bay wanaagsaneed weerarkii iyo weerar celintii ingiriisku aad buu u wanaagsanaa ingiriisku inkastoo jaanisyo badan uu helay laakiin talyaaniga niyo waxaad moodaysay inuu ka yara maaragtay farsamo fiicnaa raggaa madoogana dee niyahow aad bay u cayaareen inkastoo dee nasiib dara ku dhacday oo dee madooga waddankani dee niyahow maaragtay jaanisyada hadday xitaa dee baneelta dhaliyaani haddaan dhalinba labadaba dee ayaa lagu riixayo kalarka marka niyo wallaahi cunsurnimadaasi dee niyo magaalada waa laga dareemo xitaa xalay xaafadihiibaa dee laga baqaybo oo dadkii hindidii la moodaya talyaani inay yihiin dadkii dee madooba ayagana qaar la cunsuriyey marka niyo arrintaasi maaragtay waa dhibaato badan bay nagu haysaa haddii dee dadka madow maaragtay marka laakiin de waxaan u malaynayaa inayna howlahan iska dhammaanayso insha allah ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaa isaguna sheegay inuu ka calool xumaaday in cayaartooga dadaalka ugu jiray in guusha england ay keenaan lagula kacay cunsuriyad iyadoo loo isticmaalayo baraha bulshadu ku kulanto boris waxa uu sheegay inuu garab taagan yahay kooxda kubadda cagta xaqna ay u leeyihiin in loo arko geesiyaal fariin uu bogiisa twitterka ku qoray ayuu ku sheegay in dadka ka dambeeyey dembiyadaasi ay isku xishoodaan booliiska london ayaa sheegay inay wadaan baaritaano lagu baadi goobayo dadkii qoraaladaasi faafiyey afhayeen u hadlay booliiska waxaa kale oo uu sheegay inay ka warqabaan in qaab cunsuri yaysan fariimo cayaartooyga loogu diray baraha bulshadu ku kulanto kadib markii england laga guulaystay ma aha ayuu yidhi wax la aqbali karo duqa magaalada london sadiiq khan ayaa isaguna ka mid ahaa dadka cambaareeyay falkani islamarkii ay cayaartu dhammaatay sidoo kale ururka xidhiirka kubadda yurub ayaa iyaguna sheegay in arrinkani uu yahay mid aan la aqbali karin isla axaddii markii ay cayaartu dhammaatay waxaa la arkayay qaar ka mida taageerayaasha kooxda kubadda cagta ee england oo quraarada ku jajabinaya meelo badan oo ka mida london iyo guud ahaan englandba waxaa jira qaar ka mid ahaa taageerayaasha kooxda talyaaniga oo dhulka la jiidjiiday loona geystay feedhadh iyo laad sidoo kale meelo badan ayaa la jajabiyey booliis ayaa ilaa xalay gaafureegayay magaalada london ma aha markii ugu horreysay ee england laga badiyo oo ay dhacaan dhibaatooyin noocan oo kale ah england waxa ay rajaynaysay inay koobkan qaado afar sano kadib ayaynu eegnaa sida ay wax noqdaan cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london